markanna ku soo dhowaada hambalyada iyo heesaha ibraahim dandurey iyo caashicuud ayaa la diyaar ah
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan aan ku bilaabayo dhambaal si qurux badanna loo soo qoray oo aadna u gaaban waxaa halkan uga diraynaa baa layidhi tahaniyad dhalasho annaga oo kale ah hee waxay kale yihiin cabdikariin axmed bulxan maxamed axmed bulxan cabdulaahi axmed bulxan cabdiraxmaan axmed bulxan iyo sidoo kale khaalid axmed bulxan iyo aamine axmed bulxan dhammaan reer xasan mulli iyo reer sheekh cali diini waxay halkan hambalyo dhalasho hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah baa layidhi maxamuud axmed bulxan oo loo yaqaano idaajaa iyo subcis aadan cali oo wiil u dhashay waxaa loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi munasar maxamuud axmed waxaan leenahay bay idhahdeen wiilka maanta nagu soo biiray ee nolosha dunida u cusub tahay soo dhowow adeer soo barbaar adeer soo oo noqo bay leeyihiin wiilkii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aamiin ibraahim ow dhambaalkan waxaa laga yaabaa dhegeystayaal badan inay is weydiiyaan muxuu caasha ku jeclaysata dhambaalkan si kooban baa loo soo qoray waxaa ku qoran toddoba qof tahniyaddii waa lasoo koobay si qurux badanna waa loo soo qoray laakiin markaad aragto dhambaal ay ku qoran tahay konton qof oo qof kastana uu rabo inaad magaciisa sheegto marka waxaan leenahay noo soo yaryareeya maalmo kala duwan noo soo dir laakiin dadka aad ku soo qoraysaan dhambaalada soo gaabiya waa tahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray maxamed xuseen weriir oo loo yaqaana maxamed goris iyo waxay dhahdeen cabdiraxmaan cabdi guudle iyo maxamed sheekh abshirow maxamed aadan madgoof iyo waxay yidhaahdeen bayaadir sheekh cabdiraxmaan iyo cabdilatiif maxamed xuseen weriir iyo maxamuud sheekh manuur iyo xasan maxamed xuseen weriir iyo cabdishakuur cabdiraxmaan barrow dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan qandhood bardaale laascanood iyo meelo kale waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan maxamed gacme iyo waxay yidhahdeen marwadiisa nuunaay sheekh cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay degmada bardaale wiilkaasna waxaa loo bixiyey xamse ducaduna waa daadiyaasha barnaamijka ay yidhahdeen waxaan leenahay xamse allah ka dhiga kii soo weynaado oo dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiiba anfaca aniguna aaminayaan raacina ibraahinow bal heesta ugu horeysana soo qabo goronyooy goronyo horta goronyo suuldheer maa la dhihi jira goronyada markuu gabol kuu dhaco haa aa ugu daran maxay samaysaa
haddee baadiyahaas oo intaasoo dugaaga ay ku jiraanoo waana mar- gabolna u dhacay way dhakanaysaa marka goronyo marka gobol- goronyadu inay maalintii uun deegaankeeda iyo ilmaheeda gaartaa fiican
oo habeen socodka iska dhaafto haddii kale isbaanaa loo dhiganaa
goronyo gobol kuu dhacayo codka bacaan fanaanka xasan aadan samatar nala dhegeysta
shaqani muxuu gabay nabadguu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskuuga geerida midirigo shaqani muxuu gabay nabaguu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskuuga geerida midirigo gedi dheer muxuu caalafe gacal oo man kala raraysna geed ku kala xiray gedi dheer muxuu caalafe gacal oo man kala raraysna geed ku kala xiray maxa samiir ka gaaxdaa nasiibgaabiyaa dilay isna gaari waay maxa samiir ka gaaxdaa nasiibgaabiyaa dilay isna gaari waay god doob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maygu furay godoob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahir ma igu furay geryaad ma ku ambaday sumaihi gadeedii gorayoy gabalku dhac sumaihii gadeedii gorayoy gabalku dhac shaqani muxuu gabay laba gara shudhiira gal muxuu ku kala xiray laba buuri golis midba geeska joogiri
heestii goroonya iyo xasan ahan sabatar ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho maryan cusmaan geedi odageeda iyo caruurtooda iyo axmed dey cusmaan geedi iyo xasan nuur cusmaan geedi iyo xaawo geedi siyaad muna maxamed faarax iyo odageeda iyo aamina maxamed maxamuud iyo muuse xuseen cabdi muuse kusow iyo waxa ay yidhaahdeen cabdirasaaq xuseen maxamuud iyo carabo maxamuud xasan gaabow iyo maryan maxamed babana iyo muuse xasan gees dhammaan waxa ay jecel yihiin iyagoo jooga magaalada beledweyne iyo buuloburti iyo magaalada muqdisho inay taaniyad u diraan cilmi xuseen samow iyo marwadiisa sacadiye faarax cabdulle oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda jiiro maskiin ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin
jiirooyinku way soo bateen haye waxaan maqli jiray jiirooyin badanaa xamar ka jiri jira hadda laakiin jiiro miskiin ma soo birtay mise muddo dheer ay jirtay ibrahim oo anay ugu cusub tahay
jiiro maskiin kulley anigu waa igu cusubta jiiro baafi waa maqli jiray markaan xamar joogay Een, jiiro kalaa jiri jirtay waa jiirooyinku waa badnaayeen marka jiiro miskiintaasa ugu cusub haye marka eh, arooskaasi eh, cilmi xuseen samow iyo marwadiis sacdiye faarax cabdulle oo isku aroosay jiiro maskiin maxaad dhihi lahayd waxaan ugu duceynayaa in ay noqdaan lamaanahaasi kuwii isku waara gurkoodana uu noqdo midkii loo aayo ubad khayr qaban ah rabbi uu kala siiyo aamiin dhambaalkan aan soo qabanayo waan idin salaadnay baa lagu soo bilaabay caasha iyo ibraahim marka xiga baa layidhi waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya annagoo kale ah hee hooyo yarey huqaa cabdi iyo hooyo jamiilo isxaaq rooble adeer cabdulaahi xasan fiidow eedda madiine xasan fiidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo caruurtooda oo kale ah tasliim maxamed colaad tasma maxamed colaad tanazal maxamed colaad caruurtii aan aqiinaaban ibraahinow magacoodii aan ku carab jalqinaya bal aan kusoo celiyo waa tasliim maxamed colaad tasma maxamed colaad tanazal maxamed colaad tahliil maxamed colaad iyo taabid maxamed colaad waa iyo wadata waa wada taamay iyo tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa nafiso maxamed cali iyo caruurtooda oo kale ah baa layidhi naciimo tahliil colaad iyo nashaad tahliil colaad tahliilna caruurtiisii naadi bay wada qaateen waa nashaad iyo naciimo reer maxamed colaadna waa waa wadata waa gartay waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan maxamed barre colaad iyo shamso barre colaad iyo sayid cali colaad xasan iyo ugu dambayntii deeqo colaad xasan iyo caruurtooda dhammaana dadkani waxay kala joogaan soomaaliya jermani maraykanka iyo meelo kale waxaanay tahnay dhalasho hawada u marinayaan naciimo colaad xasan iyo aadan nuur faarax oo ay gabar ugu dhalatay magaalada helsinka ee dalka fiinland gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi naciimo waxay leeyihiin soo barbaaroo noqo tii dadkeeda iyo diinteeda anfacda fadlan baa la yidhi noo saara heesta degmo ee fanaanka allah u naxariistay oo cumar dhuulla cali uu ku looqeeyo dhinacagan usoo riixaya markaan maxaad ka leedahay mar haddii ay heestaasi codsadeen oo dhegeystayaal kaloo badan oo heestaasi jecelna ay jiraan caashoy aan sii daya inaad leedahay
nimcoon booshada ku kolka sheeda kaado hayba dumarba waaya eba kugu deeqo eba kugu deeqo indhahaa ku doogsada qalbiguna kasii daran indhahaa ku doogsada qalbiga kasii daran hoy hoy qalbiga indhahaa ku doogsada qalbiguna kakasiika abaayoy qalbiga kasii dala iyo hawdo daruuru ku hooreen doogiyo dureemada mulacay gaadkee maylu dardhanayaan badhnaadaaska joog dumarkuna ayaantaa caqal gadabsanooy dumarkuna ayaanta caqal gadabsanooy way way ka dhiseen dulade dabadeed cawayskii gabdhu timaha loo dabay dabadeed cawayskii gabdhu timaha loo dabay masanayo diibkii dirac kama helaaniyo dalka diiqa keliye saddex qaydi la ulbimay raggi loogu tawbalay durbanka u garaaceen qaar baa doorcayaan nuxnuxaan dibnahan iyo goortii la kala diday nuxnuxaan dibnahan iyo daafay dushoodana hoy hoy ad leedahay adibacsanaadeeda dokhadiad leedahay adibacsanahadeede degmoyaa ku geen abaayoy isu daawasi ad leedahay adibacsanaadiibay dokhadiad leedahay adibacsanaadiibe degmoyaa ku geeyo hoy hoy isu daawasi
waxaa dhambaalkan wadajir noogu soo qoray caasho hooyo barrey salaad qaasim iyo abti maxamed salaad qaasim iyo hooyo aamine salaad qaasim iyo aabe ciidan cusmaan iyo mahad ciidan cusmaan iyo waxay yidhahdeen nuur ciidan cusmaan iyo dahaabo ciidan cusmaan iyo maryan ciidan cusmaan calas ciidan cusmaan iyo cabdulle ciidan cusmaan iyo deeqo xasan hilowle iyo doctor cabdulaahi cusmaan ulow dhammaan reer waxay yidhahdeen shukri muumin iyo dhammaan reer macalin aadan iyo dhammaan reer salaad qaasim iyo dhammaanba reer ciidan cusmaan waxay taaniyad wadajira gaarsiinayaan xabeeb ciidan cusmaan iyo waxay yidhaahdeen shaadiyo muuse macalin oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxayna dadkaasi tahniyadda daraya ay kala joogaan beledweyne balcad muqdisho iyo mukayle iyo magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banaxyada kala siiyo ubad qeyr qaba aamiin awowe maxamed ciyow adeer axmed maxamed ciyow hooyo raxmo xuseen cali habaryar caasho xuseen cali iyo habaryar sacdiyo cabdi cali habaryar xaawo xuseen abayo hani maxamuud maxamed abalyiri iyo abayo kifaax sheekh raxmaan iyo sidoo kale awowe faysal maxamuud maxamed iyo awowe cabdiraxiim sheekh raxmaan iyo abayo shukri xasan colow iyo baa layidhi dhammaan reer xuseen iyo reer maxamed ciyow waxay tahaniyad u dirayaan doctor najiib ciise diiriye iyo xamdi maxamuud maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho maalintii jimcaha ee shalay waxa ay leeyihiin meherkaas waxaanu u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay dhinacii heesaha ayaan caasho ku noqonaynaa haweentan kala baxe ee hablaha ka tilmaamtay ee hayigu tuu igu daree muddoba ku hadraaye midii hudan looga dhigay haybad qurux iyo wanaag lahayn hagardaamadae hirgeli hirgeli caashaqa hirgeli
ibraahino waad gabayday laakiin fanaanada aan ka dhicin ee heestan dhinaceeda ka qaadaysana maxay leeda mataqaanaa halyeygaan ragga kala baxow hanadka aan goobayow naftaa kugu howlane in aan ku hantaan rabaa yah yah
oo waxay weliba raacisay hoy wacan aan wada galne ihano waan kaa hele
ixano waan kaa hele
Haye, iska helow saacamula
iyagaan weydiinaynaa labada fanaan ee heestan ku luuqaynaya waa labada fanaan ee kale ah hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka cabdicasiis iskaleej
haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyagutuu igu darin muddaba ku hadraayay midii hodan looga dhigay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardamadee hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan golade hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan golade midii hodan looga dhigay haybad qurxiyo wanaag lahayna gardamadee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli caashaqan golade hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan golade
halyeegan ragga kala baxow hanafkiyaan goobayo nafta kugu howlano inaan ku hantaa rabaa halyeegan
jiifka uga tegay halbuulaha dhiigga iyo wadnahanin hoy kaaga dhigay hurdadaaga tan uga go'een hariir jiifka uga tegay halbuulaha dhiigga iyo wadnahanin hoy kaaga dhigay adaa harsado hantiyey hareera habeerka iyo hawadu meeshay martee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaqan goley hirgeli hodane hirgeli ah hirgeli ashaqan goleday adaa harsado hantiyey hareera habeerka iyo hawadu meeshay martee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaqan golade waan kaa helay hano aan intaas kaga gudbanayo codadkii cabdicasiis iskaleej iyo hodan cabdiraxmaan dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasha axmed sheekh cabdulaahi xaajiyare iyo carruurtiisa iyo hooyo markabo iyo khadiijo cabdi cilmi iyo xuseen sahnuune xaaji cusmaan waa wariyahena magaalada qaahira iyo cali maxamuud xasan iyo cabdiqaadir maxamuud xasan iyo xasan maxamuud xasan xaaji xuseen dhukaw iyo dhammaanba asxaabta iyo dadkaas oo dhan oo jooga dunida dacaladeeda ayaa waxay jecel yihiin inay tahniyad u diraan axmed kurondile iyo fawsiye xasan oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasna waxaa loo bixiyey ismaaciil yare ducaduna waa dhankiina ay leeyihiin waxaa leenahay ismaaciil yarow soo weynaaw noqonkii dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca
aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum dhammaan saxafiyiinta v o a soomaali wacalaykum salaam aanu leenahay hambalyo dhalasho farxad le baanu diraynaa bay yidhaahdeen waxaana diraya bay yidhaahdeen annaga oo kala ahee maxamed cabdi ciise ibraahim xaaji maxamuud nuux iyo sidoo kale talisa xasan ah, dhuure yuusuf xasan dhuure iyo cabdirashiid xasan dhuure fardowse xasan dhuure fardowse bashiir goley iyo faadumo nuur abikar iyo nasteexo cabdulaahi iyo ciise amiin cabdi maxamed dhammaan dadkan oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay hambaliyo farxad leh u dirayaan naciimo xasan dhuure iyo saygeeda ibraahim cismaan oo ay gabar igu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha taariikhdu markay ahayd baa la yidhi tobankii bishan aynu ku jirnay februari ee sanadka laba kun toddoba iyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi anise ibraahim cismaan waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbaaro noqo midii anfacda diinteeda waalidkeed dadka iyo dalka aamiin aamiin dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo yarey huqaa cabdi iyo hooyo jamiile isaaq rooble iyo adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo eedo madiine xasan fiidow iyo waxay dhahdeen maxamed colaad xasan waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo caruurtooda tasliim maxamed colaad iyo tasmo maxamed colaad iyo tanasal maxamed colaad iyo tahliil maxamed colaad iyo taabit maxamed colaad iyo tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa nafiiso maxamed cali iyo caruurtooda iyo naciimo tahliil colaad iyo waxay yidhahdeen nashaa tahliil colaad hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maxamed barre colaad iyo shamso barre colaad iyo sayid cali colaad xasan deeqo colaad xasan iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya germany maraykanka waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan naciimo colaad xasan iyo aadan nuur faarax oo gabadh ugu dhalatay dalka finland waxaanay leeyihin gabadhaas waxaa loo bixiyey naciimo waxay leeyihiin naciimo soo weynaa u noqotay dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed baan facda aamin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinaya ibraahim oo dhinacii heesaan soo gaarnay bal hees kaloo dabacsan oo dhegaystayaashun ay ku diirsadaan manaxow jacayl ayaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa
ma naxo jacayl ee mar dhadhami qaraariyo inuu yahay macaan waa waad mutaysatee codka macaan haddaan gartay qaraar waayaa isku dhehen aad buu macaan yahay saar axmed jaamo codkeeda macaan
marka hore murwaadkiyo masawaadka faraaxiyo mixibada ariyaaqale waa midagu u yaqaana marka hore murwaadkiyo ka faraaxiyo mixibada aryaaqale waa midagu u yaqaana cishqi ku maligtana malaataba ma waaye cishqi ku maligtana malaataba ma waaye maalmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxu u jacay maalmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxu u jacay kusaara muddada badan ugu meeri isagana ka soo maqan ugu meeri isagana ka soo maqan cimar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatay emar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatay mililicada guudkayo mixibada dareenkiyo intu jawga meel dhow maralow oma waaye mililicada guudkayo mixibada dareenkiyo intu jawga meel dhow maralow oma waaye madi waxay u daaran tahay markaa shalay aduu nacay madi waxay u daaran tahay markaa shalay aduu nacay manta uu ku keena edima armi wayda manaxuu jacay manta uu ku keena edima armi wayda banaxuu jacay ku saara muddada badan ugu meeri isagana ka soo maqan ugu meeri isagana ka soo maqan
heestii manaxow jacayl iyo codkii zahra axmed jaamac ayaan intaas kaga gudbaynaa waa tahay dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya islamarkaana aan filayo ibraahino inuu yahay dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkan aan ku soo xirayna heesta ka hor waxaa la yidhi ha- dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o waanu salaamaynaa marka xiga baa la yidhi waa maxamed yaasiin oo jooga magaalada banaaney waxaana halkan aan ka salaamayaa buu yidhi dhammaan asxaabtayda iyo waalidiintayda waxa uu yidhi waxay kale yihiin hooyaday macaan alma cabdulaahi sheekh hooyaday macaan buu yidhi alma cabdulaahi sheekh iyo aabe yaasiin ibraahim iyo xasan ibraahim iyo aabe yuusuf ibraahim iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo dhammaan reer xasan ibraahim iyo dhammaan reer yuusuf ibraahim iyo weliba buu yidhi asxaabta aan jecelahay buu yidhi oo ay kala yihiin saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge iyo buu yidhi maxamed cawil axmed waxaan filayaa dhammaan saaxiibada asxaabta waalidka iyo walaalaha aad salaantaba in ay kaa guddoomeen kuna dhegaysanayeen heesta ugu dambaysa ah ee dhegaystayaasheenna ah aan u soo qabanayno caashahaye dhinacaaga le waa ibraahino duubkaa igu yaal mar horaa dushiisa laygu daadshay malabo anoo daayey oo ka dambaxay jacaylkanay igu soo degay i darbeeye waa maxay waa ware ibraahino galabta waaba gabay gabaybayba kaaga way ka haysaa baan maqli jiray way kaa haysaa galabta sooma adaa ku daraaya inta kale ma dhammaystiri kareen
aan kuugu dara anigana wuu i daashaday ayaa iga dulqaada oo dawadiisa heli kara uu i daashada ah
dawadiisaa layska rabaa ibraahino waa codkii macaana ee fanaanada reer jabuuti namca yaasiin iyada ayaana ku soo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa ibraahim iyo caasho idinle sidaas siiyo nabad gelya
Thank kaashaday